qaar ka mid a ganacsatada waaweyn ee puntland ayaa waxaa ganacsigooda qayb ka ah dhaqashada xoolaha nool oo u badan geela iyo lo'da muuqaalka guud ee goobahaas ay fariisimada ku leeyihiin xoolahaasi waxaa ka muuqda dhaqankii miyiga sida xeryihii ooda ka samaysnaa oo xoolaha lagu xeraynayo hangoolkii lagu oodayey dhiilaha caanaha lagu kaydiyo iyo haruubada lagu liso xoolahaas inkastoo ganacsatada reer magaalka ahi ee puntland ay mashruucan maalgeliyeen misena waxaa muuqata in shaqadan ay kala wadaan dhallinyaro mihnadaha xoolaha aqoon fiican u leh oo ka soo jeeda dhulka miyiga ah halkani waa mid ka mid a xeryaha geela iyo lo'da lagu dhaqdo ee bariga magaalada boosaaso ku taal xilliguna waa goor barqa ah qorraxduna ay diirimaad yar yeelatay waxaana haruubada loo sii sitaa lisitaanka geela iyo lo'da sawaxanka cida nirgaha iyo weylaha ayaa marqura cirka isku shareeray kadib markii ooda laga qaaday waxaana jawigu noqdaa sida tan
cumar hadda waxaan lisayaa xashaad aragtid hadda haruub baad gacanta ku haysaa mararka qaybtood weelka caadiga miyaa ku listaa
geela hadhu bacaadowa wax kale caadow maaha weel bira laguma lisi geela iyo weel kale toona adhuub baa lagu lisaa geela dhiilkaa qabada leeyaa lagu lisaa
maanti imise jeer ayaad caana ka heshaa geela
laba jeeraa lisaa subaxii iyo habeenkii minka waxaan la joognaa lo'dii oo la lisaayo
xasan cumar geedde markaad rabto inaad isu diyaariso inaad lo'da listo maxaad ka bilowdaa horta macnaa haruubka baa la qaaciya iyo weelasha dhan baa nadiif laga dhigaa dabadeed gacnaha layska dhaqayaa saca lagu ballaawa kow waxaa loo miira candhada kadib kareenkaa la maryaa lisidda baa lagu ballaawaya kareenka maxaa loo marinaya kareenka waxaa ka ilaaliyaa nacsaha inaad dallacaan ama waxyeello oo naqdan baa ka ilaaliya day loodan waxaa ka shaqeeyaha labaatan afar bilood baa la joogaa laakiin weegayu hore loo baa dhaqan jiray xaggee ku dhaqan jirta dalka soomaali koonfur gaasatan afgoy meesha la yidhahda
shaqadaada aad taqiin baad markaa boosaso timi ee meesheeda ka bilowday saas way cilmida oo taqaana lagu caana maala wax kale ma aqaanin gartay halka sac marka meeqa caana lisaa adiga toban toban saddex toban afar baa udhexeeya koombo ganacsade cabdiladiif yuusuf barre oo ka mid ah dadka xoolaha dhaqda oo aan xilligaas kula kulmay bariisada xoolaha lagu lisayey ayaan weydiiyey sababta uu ku doortay inuu xoolaha dhaqdo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay markaanu nimadnana waxaanu dareenaa nolol gaar ah lo iyo geel labadaba waa dhaqnaa meeshaanaanu hadda u samaynay beertaan ayaan rabnaa maaragtay de inaan ku beerno oo ay ku noolaadaaniin mustaqbalkana waxaan rabnaa inaan sii ballaarino oo ilaa heer warshadeed aanu gaarsiino la warshadeeyo caanaha looda iyo caanaha geela kasoo baxay
hadda waxaynu joognaa meel ka baxsan magaalada boosaaso oo buuraha salkooda ah laba laba qol ayaa indhahaygu qabanayaan oo aan isu dhadhoweyn maxay yihiin guryahani guryahan magaalada koonayaasheeda ku yaalin dhulkan o dhan a arkayso xoolaha ku dhaqan meel kastana xoolaha jooga oo guryaha ku muuqmuuqda geel ilaa afar boqol ah baa magaalada hadda hareeraheeda ku xeraysan oo loo caanahooda loo iibgeeyo magaalada lo baa ku xeraysan marka waa dhulkii ali baa jira marka daafaha magaalada oo dhan waxa weeye xoolihii baa ku xiraysan waxaan noo malinaa waqti dhow caanihii magaalada banaanka laga keenay oo jirgaanada lagu keenay in laga kaaftoomayo oo ay ku fillaan doonaan in caanaha magaalada geesiheeda dhinaca kale haweenka ku nool magaalada boosaaso ayaa qaarkood waxa ay muddo dheer ku shaqaysanayeen dhaqashada xoolaha iyo samaynta qalabka farsamada gacanta xaliimo xasan guure oo ka mid ah haweenkan ayaa v o e da u sheegtay in mihnadan ay ku shaqaysanaysay muddo ka badan konton sano mar aan ku booqday gurigeeda waxa ay iiga warantay faa'iidada ay ku qabto xoolaha ay dhaqato iyo qalabka ay gacanteeda ku samaysato ee hiddaha iyo dhaqanka xaliimo xirsi guure siddeetan riyahaas waxay ii gaareen dhowr iyo konton waxaan ka faa'iidaa carruurahan u lisaa caanay leeyihiin waa ku iidaamanaa dadkan dhuuniga uga lisaa wargiyadan ka gata caanaha waa iibsan qaar baan iibsan jiray waa ku reer dhaqanay waa ku fiicannahay waa turaaba dhiilaha iyo aamahaba weelkaan isticmaalo dambooyinka waa falkiya haddaan rabo lamaanaa falkiya hadda- haddaan rabo jeexigogolaa falkiya saliyaa falkiya waa kaa ma lagaa iibsadaa mararka qaybtooda haa haa waagii hore waaba dhoofsan jiray oo oo cadani furayd lacag la iiga keeni jiray waa sanadkee sanadka aad dhoofsan jirtay oo cadan iyo u diri jirtay waa sanadii hore aadan cajir haystay waagu ahaa madaxweynaha waayadaasaa falkin jiray lacag fiican baa laysoo siin jiray xaliimo xasan guure iminka waa siddeetan jir sida ay ii sheegtay waxa ay xiise gaara u haysaa shaqadeedii dhaqashada xoolaha iyo samaynta gogosha lagu seexdo sida dembiilaha lagu adeegto gogosha lagu seexdo dhiilaha iyo haruubada lagu liso xoolaha waxaana ay qirtay in wax soo saarkeedu uu ka hooseeyo sidii hore waa ku firaxsanayo oo waa jeclahay laakiin waa ka tabardaray tiro yar baa soo saarta tiro yar baan soo saaraa kama caajiso waaba hawshaydi dhaa yaryari hadeer iyagu xasiig bay jiitaan xasiig ma yaqaanin dimbiishuna waa waa bac waa kaa marka aduu dembiil baad samaysataa ku adeegataa haa dimbiil baan haysa hadeer hadeerba waa taa meelo badan oo ka mida gudaha magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu sameeyaa qalabka hidaha iyo dhaqanka kuwaas oo ay ka ganacsadaan haweenka magaalada qaar ka mid ah waxaana ay fursadaha ugu badan helaan aroosyada iyo munaasabadaha waaweyn waxa iyana xusid mudan inay si aan kala go' lahayn u iibsadaan qurbajoogta soomaaliyeed xilliyada ay fasaxa u yimaadaan waddanka waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed ay sannadihii u dambeeyey aad u xiisaynayaan qalabka hidaha iyo dhaqanka iyo inay xoolo dhaqdaan halka miyigana ay ka dabargo'i rabaan isticmaalka qalabka farsamada gacanta dhaqashada xoolaha mooye faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso